بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين cashirkan cashirkii laba boqol iyo soddonaadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah wuxuuna ka kooban yahay asuwaru lkhamsa albalad washamsi walleyl waduxaa washarx shantaasuu ka kooban yahay suuratu lbalad suuraddii sagaashanaadu kirsiga qur-aanka kariimkaa kana kooban boqol iyo toban iyo afar suuradood suuratulbalad waa suuraddii sagaashanaad laa uqsimu bi hada albalad ayay ku magacaaban tahay suuratulbalad waa suura makiya kana mida suuradihii soo degay inta rasuulka calayhi salaatu wasalaam makal mukarama uu ku noolaa waa aayaatuhaa cishruuna aaya suuratulbalad aayadaheeda labaatan aayadoodu iyadoo bilaabatay waatana abda-u haadihi suura waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magicii cuskashadii allihi araxmaan naxariis guud naxariista arraxiimi mid gaar ahaaneed naxariistow qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi lal amru arrinkuma aha kamaa yascumuun sida dadku malaynayo ee uqsimu waan dhaaranayaa bi haada albalad beledkan makaa ayaan ku dhaaranayaa wa anta adiga rasuulkee muxameda xilun xalaal baa tahay inaad ku dagaalantid bi hada albaled beledkan makaa gudihiisa inaad ku dagaalantid baad u xalaal tahay wa waalidin waxa wax dhalay idaylkii baan ku dhaartaa ama gaar ahaan abulbashar oo aadama ayaan ku dhaartaa iyo wamaa wixii caruura ee waladda uu dhalay aadam ama waxa wax dhala iyo waxay dhaleen baan ku dhaartaa ee laqad waxaruna khalaqnaa inaan abuurnay al insaana dadka fii kabadin dhib baanu ku abuurnay waxaa dhibka lagu abuuray waa insiga anigaa markaan abuurayay ku dhibtooday maaha ee insaanka ayaaba iska dhiba markaa markuu caloosha ku dhibca laga bilaabo ilaa uu ka dhinto ilaa aakhare uu ka tago sida dhibba dhib ugu dhiibayo janna hadduu galo markaasaa raaxo u horraysa hadduu cadaab galana waa u dhamaatay idan insaanka dhib mid ka fakanaya maaha waxaa markaa kuu muuqata adduunya raaxa inaan loo abuurin halkaanay kaaga muuqataa kolka adigoo adduunyada gudaheeda ku nool raaxa inaad raadisid waad ku khaldan tahay dhib baa lagu abuuray idan dhibkii lagu abuuray ha noqdo mid hadhow dheefaad ka heshid oo waxaad ku dhibtoonaysid aliimaanu saxiixu walcamalu saalix ha noqdo kuwa gaaladaa ee akhriya hadduu masegay labadaba waa nooga dhib badan yihiin ayaxsabu linsaan nin abul ashid la odhan jiray oo reer makaa ayaa xoog sheegan jiray nin xoog badan buu ah xooggiisa waxaa ka mid a intuu saanoo aad goglo oo isku taagu wuxuu odhan jiray toban nin jiida haddaad dhaqaajisaan saanta inay dilacdo maahaane abaalgud baad leedihi ninkaa xoogga badan buu ahaa markaa wuxuu aad ula colahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo dacwada iyo diinta baahinteeda ayuu wuxuu itaaliya awood lahaa xoog iyo xoolo isugu geeyey iyadii buuna ku faani jiro oo wuxuu odhan jiray ninkaa curyaamintiisa iyo lugoyntiisa maalka iiga baxay ma malayn karaysaa kiibaa eeba xusay subxaana ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa laqad khaalinsaana fii kabadin ayaxsab ma wuxuu malaynayaa insaanka dhibkaa lagu abuuray ablashud baa la odhan jiray allan yakdira inuusan awoodin calayhi korkiisa axadun qofna oo intuu xooggiisii ismaadiyey buu leeyahay nin iga xoog badan lama arko markaasuu wixii uu ku bixiyey maalahaa dacwadiiyo diinta baabi'inteeda yuu si faana u sheeganay kolka dembiga inaad geshid iyo inuu kula fiican yahay laba dembi bay kala noqonay gelidaad dembiga gashayna waa nooc gaara ku farxidaad ku faraxday nooc labadu maxaa jira waxa ay diintu tilmaantay waxa lagu farxo inuu khayr noqdo qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun yaquulu wuxuu leeyahay laftu waxaan bixiyoon baabi'iyey maalan xoolo lubada fara badan buu leeyahay yaa yaxsabu ma wuxuu moodayaa an lam yarahu inuusan ogeyn ama u jeedin axadun qofna markaasaa isaga abaalkii loo taray eebba sheegay oo yidhi see saas u maleeyey inaan la ogeyn alam najcal ma waanan u yeelin lahu insaanka caynayni labayn dhood xaqa muu ku arko wa lisaanan xaqa ma waanan u yeelin xaqa muu ku dhawaaqo wa shafatayn laba bishimood oo qurxiya oo afka intiisii kala dada ma waanan u yeelin wanaagga muu ku hadlo wahadaynaahu ma waanan u cadday an najdayn labada wado tan xun ee lagu calaamuto oo alkufru waalmacaasi wadada wanaagsan aliimaanu wasaalixu lacmaal oo ilaah ridadii iyo janno lagu gaaro ma waanan u kala caddayn aa u kala caddaynayo kolkaa markuu sidaa yeelayay si uga fiican baa loo tilmaamay afar waxyaalood hadduu sameeyo cadaab iyo careeba waa ka badbaadi lahaa jannuna mudan laha ee taamuu yeelo falaqtaxama muu jiiro alcaqabata buur acmaasha saalixada ayaa buur oo kala sida salaadaba ilaah u yidhi wainaha lakabiiratun ilaa cala alkhaashiciin idan camalkan saalixa ay naftiya shaydaanka necab yihiin markaad naftiya shaydaan iyo hawo ka adkaatid oo camalkii samaysid kolkaa buur baad fuulaysaa markaad buurtaa ka gudubtana jannaad ku dhacaysa falaqtaxama muujiiro alcaqabata buur maxay tahay buurta matiixiisiga ahaydba oo haar laga degaayo miya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiinaya mal caqabatu buurtu waxay tahay afar bay buurta ka koobanta marka ugu horaysa faku raqabatin faka raqabatanna qira kalew buurta laga gudbee la doonaya waa faku raqaba adoonma xureey naf la xureeyana qiimi badan baa ku soo arooray rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu cadaynayay wuxuu yidhi axadkii axad xureeya siduu kan gunnimo uga xureeyey ayaa cadaabka looga xureeyaa waxaa laysu dhigaa kan addoonkee la xureeyey xibnihiisa iyo midkan wa xureeya muctiqaa xibnihiisaa laysu dhigayaa xataa farjahu bifarjihi baa lagu xureynaya idan addoon la xureeyo waa buur weyn naf adiga aad leedahay oodan ka maarmin oo ilaah darti aad u xuraysay buur la koraayo kalow marka haddaad nafya shaydaan iyo hawo ka adkaatid oo naftii xuraysid kolkaa jannaad u gudubtay laba aw adcama qirawe aw idcaamun quudin fii yowmin maalin gudaheed dii masaabatin gaajo u saaxiiba yatiiman agoon la quudiyo adoog adoogaa maqraba qaraabanimo saaxiiba buurtii labaad waxa wey iyadoo la baahan yahay abaari jirto la yaaban yahay la waxla' yahay agoon baahan oo aabbihii dhintay qaraabana kula kaa'ilan maalinkaa cunto siisa wey iyadana waa buur weyn cuntadaa maalinka adigaa u baahan sida lagu helay baaba adag kolka inaad naftaada gudbisid oo isaaro samaysid sawti ansaar lagu ammaanay maaha wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun iyadana waxaad u baahan tahay markaad naftaada ka cayayuutid oo naf kala siisid bilidaafa ilaaxadkaan la tilmaamo laba isku darsaday mid waa agoonnimada oo ilmaha yaryar ee muslimiinta ka mida een qaangaarin aabbayaalkoo dhinteen dadka intiisii kale bay xaq ku leeyihiin haddana qaraabanima u helis markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa markuu tilmaamayay wuxuu yidhi asadaqatu cala almiskiini sadaqa wa calaa diraxiimi sintaan fa sadaqatun wasila xaggii qaraabanimadana waa wax lagu jannamuto xiriirinta qaraabada xaggii agoonnimadana markaa laba fadila isbarkan agoonnimada iyo qaraabanimada kolka maalku cadaawad ku bixinayo agoon qaraabaa muusiiyo maalkuuse kula dagaalamayo dacwadiiyo diinta addoon muu ku xureeyo tanaa leelahay ka fiixay aw idcaamun quudin fii yowmin maalin gudaheed dii maskabatin gaajo u saaxiiba uu yatiiman quudiyo yatiimkaasoo laa maqraba qaraabanimo u saaxiiba oo markaa ay laba sadaqa noqoto sadaqa cala almiskiini sadaqa wa calaa di raximi sintaan fa sadaqatun wasiila aw miskiinadaa madkaba qaybtii afar saddexaad wey aw miskiinan midda leeyoo baahan oo jilicsan ma wax siiyo miskiinku waa kala yahay kaasoo daa matrabatin dhulka ku dhacay dhulka korkiisuu seexdaa darin mahaysta uu ku saar miskiinnimadii aakhir darajuu gaaray isaga iyo carada walaala kibir iyo isaga way isdaayeen dhulkaasuu fadhiya oo seexda uu kor fuula kolka kaasoo kale dhulka muu ka fujiyo oo xooluhu wax daawada ku bixinayo ama nebiga ku lugaynayo dadkaa waxay qaadaanla ee dhulka seexanaya ee derbi derbiga dadkaa muu ku nooleeyo taasaana ilaah u dhaamile afar uma kaana muu ahaado afartaa intuu sameeyey ka hor umada tani tartiib dikri awey wailaa uma kaana min aladiina aamanuu waxoo dhan bay u horaysa saddexdaanba way ka horaysaa oo waxa hadduusan qofka mu'min ahayn camalkiisu qiimi male wasadaqa allahu fii qawli waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa manhuura kolkaas uma kaana waa tartiib dikri ah sida loo sheegay unbaa suma wailaa iimaanka saddexdan waa ka horeeya uma kaana muu ahaado min aladiina dad aamanuu xaqa rumeeyey si waxaan uu sameeyey ay taabagud u noqdaan mu'min muu noqdo watawaasow kuwa isu dardaarmaa muu ka mid noqdo bisabri yaa sabarka la farayo inta jilicsan baa la farayo qofka xanuunsan qofka baahan qofka cayrta ah qofka saboolkaa ka jiran kaa sabar baa laleey mar waxaan wax alla kuu qadaray wey isagaana kaa qaadi kara cid kaloo kaa qaadi kartaa male ajri hawaaye iska sabaro dulqaado watawaasow isu dardaarmay bilmarxama bilmarxama yaa loo dardaarmayaa maalqabeenka war waxaan alla idin siiyey dadkaan alla siinine baan wax ka siiyo kolkaa qoladan wax haysatee dhaqanna raxmad baa loo dardaarmaya kuwan dhibanna sabar baa loo dardaarmaya ilaah baan dhibka idinka faydaya ee sabra war idina waxaan alla idiin dhiibay wax ka siiya dadka aan loo dhiibin dadkaa muu ka mid noqdo afartaa muu yeelo kolkuu nabiga la dagaalamayo dacwad iyo diintana ka hor imanayo sidaan muu yeelo sidaa markii la yeelo maxaa la noqonayaa qoraalka asxaabulmaymana haddaad asxaabulmaymana maqashay oo dadkii saddex qayb laga dhigay asxaabulmaymana asxaabulmashama saabiquun haddii laga dhigay qoladii asxaabulmaymana ee la yidhi fii sidrin makhduudin wa dalxin mambuudin wa dhillin mamduudin wa ma'in mashkuubin wa faakihatin kasiiratin laa maqduucatin walaa mamnuucatin wa furushin marfuucatin qoladii la yidhi buu ku darmay afartan markuu sameeyey ulaa'ika kuwa afartan arrin sameeyeyba asxaabulmaymana midigta dadkeediya وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين حتى أصحاب اليمين نقطي إذا تلا آخر لك شيء أي أحكام خفية هلا في عرمدنا الكميسد جميع خير بعد ليس أولئك كواسا أصحاب الميمونة من أصحاب تاريخ قرآن اللغات الكفر والمعاصي اسكو دفتي آيات كي باني شيء la dagaalamaysa haddana aayaadka oo ninkaynu ka hadlaynay iyo intii waddadiisa martay ama ha ka horreeyeen ama ha la joogeen ama ha ka dambeeyeen sida loo taabtay arag waaladiina waxa kafaruu beeniyey biaayaatina annaga eebaa aayaadkanaga kuwa waxyigeen soo dejinnay iyo kuwan kawniga ee muuqanaya indhaha hortooda yaal iyo kuwa mucjizada aayaadka eebba dadka diiday hum kuwaana asxaabulmashama iyaguna fii samimin waxamumin wadilli min yaxmuumin laa baaridi walaa kariimin iyaguna mashaqadaas yaxmuum iyo zaquum iyo khisliin iyo xamiim waxaasay ku dhex jiraan iyagana walaa'ika kuwa asxaabulmashama biisa asxaabteedii wey calayhim korkooda waxaa annaaru naar mufsadatun la daboolo waa xabis dariishad male wax suran oo aaladan takyiifaad iyo waxaasna male tadbiiqu waxa weeye inta la geliyo sidii bakaaroo kale yaa albaabada loo xidhaya dariishadna looguma talagelin halkaas hawhayow laa uqsimu waa dhaaranaya bi hada albaled beledkan makaan ku dhaaranaya waxaad halkaa ka faa'iidaysataan dhulka korkiisa meel ku taal oo maka ka qiimi badan inayan jirin sababtuna waxaa weeye dhaartu eebba ku dhaartayba ku gaaro wuu leeyahay laa uqsimu bi hada albaled weliba agsar mirmara markaan iyada keligeed baa lagu dhaartay mar kalena iyadoo dhowr meel la jirta waa iman doontaa watini wazaytuun wa tuuri siniina wa hada albaladi alamiin belednimadiisii intii la sheegay baa haddana amiin lagu sifeeyey waa meel ilaah aamin uu yeelay oo jaahiliyatan iyo wa islaaman labadaba qoraash baa loogu abaal sheegtay kuwaa yidhi waa insha jumlada amniga dadkaa laga rabaa ilaah amni ma geynin wuxuu ku fasirayaa qowl almawla tabaaraka wa tacaala awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayh awalam yarow annaa jacalna soo qowlullaahi maaha awalam yarow annaa jacalna annaga eebaa ka yeelnay xaraman aaminan wayutakhadafu nnaasu min xawlihim kolka markii abraha uu soo duulay yaa ka celiyey kolka meeshaan jaahiliyatan wa islaaman waa meel muqadasa oo aamina oo ilaaha weyne waaxidka isna uu amni yeelay mukalafkana la amray inay nabadgeliyaan kolkaa waxaad ka qaadataa dhaarta eebba ku dhaartay marko inaan meel ka qiimi badan jirin bilidaafati waxaad ku darsataa inay qiblatulmuslimiina tahay oo muslim meeluu joogaba waxaytu maa kuntum fawalluu wujuhakum shadra waxaa kalood ka qaadataa mudacafatu lacmaali fiiha camalka marka lagu sameeyo boqol kun oo goor buu laabmaya meelan maka ahayn ma jirta maya kolka mudaahafatulacmaal iyo qiblanimada iyo dhaarta iyo xaramnimada waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan meel la qiimi ah inayan jirin kolka waa tataruf haddii la madiina ka fadli badan oo calashaa nabiga ku duugan dariixu rasuulillaahi qad faaqa jannatan wa carshan wa kursiyan kadaa kullu mawda meeshuu nabiga ku xabaalan yahay carshiga kursiga iyo janno waa ka qiimi badan tahay iyo meel la arkay ideelkeed waxaas nabi jacaylna ma aha wax wax ka jiraana ma wax wax ka jiraana ma idan maka meel ka qiimo badan ma jirto laa uqsimu waa dhaaranaya bi hada albaled beledkan makaan ku dhaaranaya wa anta adiga rasuulka xillun waxaad u xalaal tahay bi hada albaled kelimo weyn wa anta xillun bi hada albaled looma ogolaanin axad quwo iyo ciidan iyo dagaal maka ku gala oo nabi maxamed ahayn isaguna saaca min annahaar ayaa loo ogolaaday markii buuna iclaaniyey inay xurmadii soo noqotay isaga maalintii ibnu khadan nin la yidhaah oo dembiyaal badan koray baa lagu gowracay meeshan la yska lulo oo albaabka kacbada iyo xajar aswadka inta yaree u dhaxaysa xadiin baa magaceeda la yidhaah waxaa lagu gowracay ibnu khadan intuu tagay madiinoo muslim noqday ayuu hidoobay kuna ekaa hidadii ma ku yimid halkaanu intuu gabdho iyo waxa heesa isugu yeedho ayuu nabiga diinta cayn jiray maka markii la qabtay ayuu is yidhi meel kale ku badbaadi maysid maradan madow buu iska laalaadiyey subanaha la wargeliyey ina bna khadan mutacalliqun biastaari lkacba kii xum awal buu nabiga xukumay oo yidhi ninka arkow gowrac fi lxilli waalxaram xukunkaasaa horreeyey waa la naxaysa oo kacbadii ka lusha markii la arkay yaa rasuulallaahi ninkii isaga ah kacbaduu ka lusha isna xukunkuu maqlay kacbadiisana ma ahana biraybi meeshaasaa lagu gowracay biqowlihi tacaala wa anta xillun bi hada albaled cid kale ka hor iyo kadib midna looma ogola wa anta adiga xillun xalaal baa tahay bi hada albaled an tuqaatila wa taqtula fiihi waad u xalaal tahay wa waalidin aadam baan ku dhaartay sharaf baa aadam ugu sugan subanahana qiimi dheereeda ugu sugan iman isaga aynoo loo ogolaaday male inuu qubo ku gala beledkaas kolkaa futixad maka cunwa shan farood iyo calaacad ayaa lagu furtay sulxanna way iska dhex ordaayey wa waalidin aadam baan ku dhaartay wamaa walad tanna tashriif baa ku sugan in aadam iyo awlaadiisa lagu dhaartay limaada soo meesha nabiyaashii iyo rusushii iyo saalixiintii kuma jira kolka wawaalidin odaga aadama wamaa walad intuu dhala qiimiga badan laqad khalaqnaa insaana dadkii abuurnay fii kabadin dhib ayaanu ku abuurnay oo qof nool oo dhib gafayaa male ayaxsabu ma wuxuu malaynayaa alla yaqdira inuusan awoodin calayhi korkiisa axadun qofna yaquulu wuxuu leeyahay isagoo faanaya halagtu waxaan baxshay maalan xoolo lubada fara badan ayaxsab ma uusan malaynin an lam yarahu inuusan arkay axadun qofna ilaah baa u jeeda seebaanaan u arag isagaan ba abuurnay alam najcal lahu insaanka ma waanan u yeelin caynayni laba indhood wa lisaanan carab iyo wa shifatayni bishima qurxan oo dala bishima haddii la gooyo waa laga cararila وشفتين لما بشمود القرآن وكان هجاجية وهديناهما وأنا وعدي النجدين لغدي ودو فرقتها موجير العقبة بور وما أدراك معك وميسين أيا من عقبة بورت لجير أيا وعيتاي فكو رقبة لقول حليوي أو إطعام قوديوي في يوم مال قدير ذي مصابة كاجو صاحب ليا بياي يتيما أقول لقوديو أي أبور لكرا agoonkaasoo laa maqraba qaraabanimo u saaxiiba aw miskiinan dallay jilicsan laa matrabatin caradhixid u saaxiiba uma ka gadaal kaana muu ahaado min aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyey oo watawaasow u dardaarmay dadka jilicsan bisabri dulqaad watawaasow u dardaarmay dadka laban bilmarxama naxariis loo naxariisto kuwaa jilicsan si iyagana loogu naxariisto wasadaqa rasuulu sala allahu calayhi wasalama fii qowlihi man laa yarxam laa yurxam irxamuu man fi sama irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama ulaa'ika kuwaasa asxaabu lmaymana midigta dadkeeda ah waladiina waxa kafaruu biaayaatina diiday hum kuwa asxaabu lmashama bidix asxaabteedii wey calayhim korkooda naarun baa musadatun lagu daboolay suuratu shamsi suuraddii ka weya sagaashanadu ereyga u horeeyay ku magacaaban tahay waa shamsi suuratu shamsi waa makiya oo aayaatuha hamsa cashara aaya shan iyo toban aayadoodu abdow haadihi suura bismillah alla magicii xuskashadii ayaan ku bilaabaya allii arraxmaan naxariis guud naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey waxaad arki doontaan xaqiiqo yaab leh xaqiiqada waxa wey ilaa ka waya toban dhaarood oo inta uunkiisa kamida uu ku dhaartay kadib ayuu wuxuu inoo sheegay qofka inta uu nool yahay isaga hadduu naftiisa ku fog oo dembiga iyo xumaha iyo shirkiga iyo nifaaqa iyo kibirka iyo xasadka cudurrada xun uu naftiisa kala diriro oo iimaan iyo camal suuban iyo khayr iyo taqwo iyo salax iyo baashinimo iyo run iyo dabeecad macaan uu naftiisa ku abuura jallu gelayo laakiin kolkuu been iyo shirki iyo nifaaq iyo mardaba naftiisa ku dhex duugo isagiyo naar looma dhexeeyo qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi washamsi qoraxdaan ku dhaartay iyo waduxaaha iftiinkeeda walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaaha qoraxda hadduu raaco habeenkay bisha shan iyo toban tahay u fiirsada kolkay qoraxda dhacday wuxuu soo baxaya idaa talaaha waa ka qoraxdii buu raacay kolkay iyada meeshaan ka dhacday isna xagguu ka soo baxay waa habeenka shan iyo tobanka iyo habeenada u dhow dhow walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaaha qoraxda hadduu raaco wannahaari maalintaan ku dhaartay idaa jallaaha dunida oo dhan ba haddii maalinku faydo iftiin carada saabto wallayli habeenkii baan ku dhaartay idaa goorta uu yaqshaaha habeenka daboolo dunidii oo dhan ama maalintuu uu daboolo wasama cirkaan ku dhaartay wama bimacnaa mawe waman allaan ku dhaartay sanaaha samadan dhisay walarday dhulka ayaan ku dhaartay iyo wamaa eebaha daxaaha fidiyey inay fidsan tahay arag wa nafsin nafla arkaan ku dhaartay iyo wamaa allaha shawaha simay waxaad halkaana ka ogaataa inta naftu waa siman tahay jirmigaa kala weyn oo quraanjada nafta ku jirta iyo tamarabada ku jirta waa simanta jismigaa kala weyn nafi ma kala weyna bi haadihi laaya ayaa u daliila inta la nakireeyey oo la yidhi wa nafsin waxa naf la yidhaa ayaan ku dhaartay iyo wamaa allaha sawaha haddaad maadan masdariye ka dhigtid iyo washtiwaayaha sinaanta ay nafafyaalku siman yihiin fa alhamaha alla naflaarka wuxuu ku hanuuniyey fujuuraha caasinimadeeda iyo wataqwaha alla ka cabsigeeda ayuu ku hanuuniyey dhaarta jawaabteedii waa kana qad waxaa runa aflaxa inuu liibaanay man ruux baa liibaanay zakaaha nafta hufay xumaha kala dagaalamay shirkiga iyo nifaaqa dabeecooyinka xunxun tuuganimada iyo bukliga iyo beenta waxaa qofka naftiisii kala dagaalama ee hufa kaa liibaan waqad khaaba waxaa tacabkii baay hoolay inkaari ku dhacday man ruuxa dashaaha naftiisa xumo ku dhex duuga oo intuu naftiisii xumiya ceeb iyo bale ku qariyey yuusan tawbana u jeedin una dallahayn kadabad amsilaa kuwa kana kolka kadabad siday reer samuud u ogeen naftoodii bay xumo ku duugeen kadaba samuudu waxay beenisay nebiyahum saalixan ayay beeniyeen oo maxay nebiga u beeniyeen bitaquwaaha kibirkay reer samuud kibirtay daraaddeed bay nebigii ku beenisay id wakti bay beeniyeen inbaxasa uu kacay ashqaaha kii ugu hayaandarnaa qudaar ibni saalif baa la oran jiray hashi buu dilayaa kolkuu kacay ninka hashi inuu dilo ayaa nabi saalix hadlay faqaala wuxuu yidhi lahum reer samuud rasuulullah alla rasuulkiisii saalixa ayaa yidhi naaqatallah fadaruuha taakul fii ardillah war waxaan hal caadi ah maaha waa mucjiza ilaah baa leh bannaanka hashaa ka mara waa suqyaaha aroorkeedana u dhaaf biyaha qaybsanaa la cabi jiray maalin reer samuud baa caba maalinna hashaa cabta kolkaasaa nabiyullaahi saalix lagu yidhi waxaad u sheegtaa inay hasha maalin aroori iyagana maalin bay aroorayaan kolka hashana daaya aroorka ay maalinteeda arooraysana u daaya reer samuud maxay yeeleen fakadabuu beeniye u saalix warkiisii iyo nabinimadii iyo risaaladii iyo diintii ku beeniye hashiina maxay ka yeeleen facaqaruuha hashiina waa dileen fatacada facaqara iyo facaqaruuha isma diidana mufrad marka laga dhigayo ninka hasha dilay ayaa la tilmaamayaa saanoo kale marka loo jamciyana hasha in la dila waa laga guddoonsaday inta guddi la saaray oo la tashaday oo la guddoonsadaa ninkan hawsha fulinteedii loo diray idansay u dhan yihiin ayay hashii dilay waraadi kama facal xuma qofka raalli ku ah iyo ka sameeyey waa isku dembi faaqaruuha hashi eebadile maxaa ka dambeeyey fadamdama wuxuu ku daday calayhim iyaga korkooda rabbuhum iyaga rabbigood ayaa bidambihim bisababi dembihim gafkay galeenay nebigiina beeniyeen hashiina dileen sababteed ayuu alciqaaba ugu daday qofka ma badbaadin fasawaahaa ciqaabkiibaa eebba ku simay hadduu dabargooyey sida mu- khilaafka u dhexeeya eebbiyo uunka ah adiga haddaad waxyar samaysid ma seexan kartid ma hoyan kartid mana argayi kartid qoladaad cambuurada ka daadisay amaad wax ka dishay amaad wax ka hadlaysay baad ka cabsoonaysaa walaa yakhaafu cuqbaaha ilaa xaggee loo joogsana markuu saas u baabi'iyey godob reer tamuud dib ugama baqin oo ama eray ka oominayin ama maalna meel ku joogsanayin waxaa makhluuqa kala baqo walaa yakhaafu eeba kama baqin xuqbaaha reer tamuud utuntooda utun iyo golobtooda kuwaan utunay kugu sheeganayin meelay ku joogsanayin ilmahay kaa laynayin xoray kaa oominayin waxaas ma jiraan washamsi qoraxdaan ku dhaartay waduxaahaa iftiinkeeda walqamari dayaxaan ku dhaartay idaa talaaha hadduu qoraxda raaco wanahaari maalinkii baan ku dhaartay idaa jallaaha haddii dunida faydo walleyla habeenkaan ku dhaartay idaa yaqshaaha hadduu dunidao dhanba daboolo wasama xirkaan ku dhaartay wamaa banaaha haddaad masdariyo ka dhegtid wa binaa'iha dhismaday dhisan tahay ficlullaahi wey waalardi dhulkaan ku dhaartay wamaa daxaaha fidsanaanteeda wa nafsin baan ku dhaartay wamaa sawaaha ekaanteeda markaa maadi baynu masdariya ka dhignay iyadiyo ficilka ka dambeeya baynu isku dhalaalinay haddaan bimacnaa man ka dhignay kasii fiican oo kolka wasamaa xirka iyo waman allaha banaaha dhisay waalardi dhulka waman allaha daxaaha fidiyey wa nafsin naf waxaa la yidhaa iyo waman allaha sawaaha simay faalhamaha naftii ku toosiyey fujuuraha fujuuraha caasinimadeeda iyo wataqwaha alla ka baqideeda ee qad aflaxa liibaan man zakaaha liibaanka fii suurati ali cimraan baanu ku soo marnay fii qowlihi tacaala faman zuxzixa cani innaar wa udkhila aljannata faqad faas kolka aflaxada waa ka qad aflaxa waxaa liibaanay man ruuxa zakaha naftiisii daahiray xuma uga dhaartay u diiday waqad qaaba waxaa hoogay man ruuxa dasaha naftiisa dembi dhexgeliyey kadaba samuudu waxay beenisay nabiyahum saalixan bitaqwaaha kibirkiiyo qooqay qooqeen dartii ayay la beeniyeen in waktibay beeniyeen in baxarka uu baxay ashqaha kii ugu ayaan darnaa kudaar ibni saalif inuu hashi eebbadiluu doonayaa faqaala lahum wuxuu u yidhi rasuulullah alla rasuulkiisii saalix yaa yidhi naaqatallah ilaa hashiisii ammaansiiyo nabadgeliya ha u dhowaanina daruu naaqatallah hasha eebba ka taga wa suqyaaha cabiday biyaha cabaysana ka taga fakadabuuhu nabigii saalixa beeniye facaqaruuha hashii eebbana dile fadamdama wuxuu ku daboolay calayhim korkooda rabbuhum iyaga rabbigood ayaa alcadaaba ku daboolay sayxayntii lagu qayliyey yaan qofka badbaadin bidambihim gafkay galeen sababtii oy hashii eebba dileen rasuulkiina beeniyeen yaa sababteed cadaabka loogu daday oo fasawaaha ilaa reer samuud cadaabkiibuu ku simo qof ma badbaadin walaa yakhaafu eebba kamana baqin cuqbaha reer samuud godobteeda wey